warbixin ciwaan looga dhigay guuldarooyinka degdega ah isbedelada la filayo inay ku yimaadaan howlgalka eusom ee soomaaliya ayaa lagu daawacay webseetka lagu magacaabo qaraa'aad ifriiqiya waxaana qoray qoraal lagu magacaabo sayid qariib warbixintan ayaa looga faallooday caqabadaha waaweyn ee ku horgudban duulaanka ay shisheeyuhu ka wadaan soomaaliya kaasoo sanadkan iyo kii ka horeeyeyba la kulmaya turaanturooyin halis ah oo mugdi gelinaya sii socashada duulaankan mustaqbal ka dhow sida uu qoraaga maqaal ku tilmaamayo waxaa sanadihii u dambeeyey taagnaa isbedello waaweyn oo ku yimid howlgallada ay maalgeliso qaramada midoobay qaybna ka yihiin dalalka afrika duulaanka eusom ayuuna qoraagu tilmaamayaa inuu yahay kii ugu dambeeyey ee la hirgeliyo bilowgii sanadkan labada kun shan iyo labaatanka laga soo bilaabo duulaankii unisom ee horaantii sagaashameeyadii ka hirgalay soomaaliya ilaa duulaanka magacyada dhowrka jeer ee loo bedelay ee xilligan magac ahaan huban eusom waxa uu maqaalku tilmaamayaa sida aanay marnaba ugu guulaysan reer galbeedka damacooda la xiriiray inay soomaaliya ka fuliyaan danaha ay iyagu leeyihiin ka hor inta aanu howlgalka eusom bilaaban fulinta ajandayaashiisa waxaa si deg deg ah uga soo horbaxay caqabado iyo culeysyo joogto ah caqabadahaas ayaana dhaliyey in kulan deg deg ah uu ka dhaco uganda bishii abril ee sanadkan kaasoo ay ka qayb galeen dowladaha qaybta ka ah howlgalka midowda afrika qaramada midoobay iyo mareykanka ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan oo lagu magacaabo sayid qariib isagoo soo bandhigaya maqaalka taxadiyaadka iyo caqabadaha ku horgudban dhaqangalka dullaanka shisheeye ee soomaaliya ayuu ku qodobeeyey dhowr arrimood oo ay ugu horreyso iyadoo aan lahaynin maalgelin rasmi ah wuxuu leeyahay qoraagu waxaa muuqata in howlgalka eusom uu ka dhaxlay atmis dhibaatada la xiriirta maalgelin la-aanta waxaana la dhisay howlgalka isagoo aan haysanin maalgelin rasmi ah oo joogto ah inta u dhaxaysa abril ilaa juun oo keliya ayuuna dullaanku u baahan yahay lacag dhan boqol iyo sagaashan milyan oo dollar sidaba uu horay u sheegay madaxa midowda afrika warbixin uu horaantii abril xokayaha guud ee qaramada midoobay u diray golaha ammaanka ayuu ku sheegay in haddii aan maalgelin deg deg ah loo helin duulaanka ciidamada shisheeye ee soomaaliya uu howlgal ku wajahayo xaalad halis ah waxaa intaa dheer in guddoomiyaha midowda afrika ee duulaanka soomaaliya uu isaguna sheegay in mushaar aan la siinin ciidankooda muddo dhan toddoba bilood ilaa sagaal bilood taasina ay ka dhigan tahay xaalad burbur ah oo soo wajaha duulaankooda caqabadaha kale ee ku horgudban duulaanka fadhiidka noqday ee eusom laguna sheegay maqaalka lagu baahiyey webseetka qiraa'aad ifriiqiya waa iyadoo weli muran ka taagan yahay tirada ciidamada qaybta ka noqonaya duulaanka wuxuu maqaalku sheegayaa in tirada guud ee ciidamada qaybta ka noqonaya dullaanka ay tahay ku dhowaad laba iyo toban kun oo askari welina aanay dowladaha qaybta ka ah dullaanka ku heshiinin sida ay u kala qaadanayaan waxaana taasi ugu wacan buu leeyahay maqaalku iyadoo dowladda federaalka ay qaaday tallaabooyin iska hor imaanaya iyo hadallo isburinaya caqabadaha kale ee heysta duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya waa korarka howlgallada ay fulinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab maqaalka ayaa tilmaamaya in isfidinta ay wado xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo la wareegitaanka magaalooyin muhiim ah oo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ay ka dhigan tahay halis soo wajahday duulaanka aan cagaha badan ku taagnayn ee magaciisa loo soo gaabiyo eusom wuxuu sidoo kale maqaal ku soo hadal qaaday weerarada duqaymaha ah ee soo noqnoqday kuwaasoo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaacday xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ciidamada shisheeyaha ku leeyihiin soomaaliya sidoo kalena ku yaalaan xafiisyada hay-adaha taabacsan qaramada midoobay caqabadaha kale ee uu maqaal ku sheegay waa kala qaybsanaanta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada taasoo maqaalku ku tilmaamay inay tahay mid caqabad ku ah duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya meeshana ka saaraya rajada la xiriirta in la helo xukuumad awood leh kalsoonida sii baaba-aysa khilaafaadka u dhexeeya dowladaha taageera duulaanka shisheeye ee soomaaliya iyo dowladda federaalka oo dhinacyo kala duwan la galaysa heshiisyo amni oo iska hor imaanaya ayaa sidoo kale ka mid ah caqabadaha heesta duulaanka shisheeye ee soomaaliya laguna sheegay maqaalka lagu daawacay mowqica qiraa'aad ifriiqiya gebagabada waxaa maqaalka lagu yiri waxaa muuqata in howlgalka eeyusam uu ka dhaxlay howlgalladii hore ishkaaliyaad iyo culaysyo la xiriira maalgelinta korarka argagixisada dhammaan arrimahaas ayaana halis gelinaya shaqada howlgalka si koobanna waxaan u dhihi karnaa guul uu gaaro howlgalkan waxay ku xiran tahay in la helo maalgelin joogto ah howlgalku ilaa iyo hadda ma haysto maalgelin cad ayuu yidhi qoraaga maqaalka oo lagu magacaabo sayid qariib maqaalkan ayaa ku biiraya warbixinno diraasaad amni iyo dardaarwarin badan oo horey uga soo baxay dhinacyo kala duwan oo uu saameynayo duulaanka ay shisheeyuhu ku joogaan soomaaliya waxaana muuqata in weli aanay shisheeyuhu wax xal ah ka gaarin caqabadaha heysta duulaankooda